wadahadallo ku dhowaad hal sanno ka socday kenya ayay ka soo baxday khariirad maamul midaysan loogu dhisayo gobollada jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo waxaa kaloo lagu heshiiyey dastuur uu yeelanayo maamulkaasi waxaana la doonayaa in gobollada jubbooyinka laga aruuriyo ergooyin ansixiya dastuurka dhidabadana u taaga maamulkaas arrintanina waxay ku soo aaday xilli uu mugdi soo kala dhex galay dowladda soomaaliya iyo xubno ka tirsan mas-uuliyiinta gobolladaas kadib markii wafdi dowladdu u dirta kismaayo toddobaadkan loo diiday inay magaalada galaan haddaba khariiraddani ma tahay mid laysku wada waafaqsan yahay waa mawduuca barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana marti igu ah cabdirashiid maxamed xidig oo xubin ka ah baarlamaanka soomaaliya horeyna ugu tartamay jagada guddoonka baarlamaanka maxamuud sayid aadan oo muddo dheer soo ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka haatanna ah guddoomiyaha guddiga hoggaanka iyo abaabulka ee gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyo korneyl cabbaas maxamuud caddow oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan gobollada jubbooyinka hadalkana waxaa ku horreynaya maxamuud sayid aadan oo ka jawaabaya sida u arko qorshaha uu taageersan yahay urur goboleedka igad ee maamulka loogu samaynayo gobollada jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo bismillahi raxmaaniraxiim harun waa ku salaamay cabdiuxudiin waa salaamay ninka kale adiga hormuudada qadka kaga jirana waa salaamay runtii aniga gudahan joogaa afartii sano ee ugu dambeysay wasiir horena dowladiis meelbeerka waa ahaa xildhibaano waa ahaa marka mada dambe ayaga wuxuu ahaa in la xoreeyo gobolada markii la xoreeyana gobol la dhigo gudaha gobashaasna lagu dhisa maamul dad baa rabay lixda gobol in hal maamul loo sameeyo oo koonfur galbeed soomaaliya la dhiso dad kalaa qabay in saddex iyo saddex loo dhiso oo jubbaland oo saddexdaa gobolooda hadda xistay ah iyo goboladan kale ba iyo bakoolashada labana israacaan marka arrintaasi guddaan u dhignay waxaan yiri waxaa lagu xalinayaa shirweynaha la qaban doono mar dambe sanadkan gudihiisii ayaa waxaa soo baxday inay idab niman ka tirsan shirkooda wilaan nairobi shirkaas ay ku sheegeen in lagu dhisayo saddexdan gobol taas oo annaga aan ka diidiinay habka ay u abaabuleen shirkaas iyo qaabka ay u wadaan waay aad baad u mahadsan tahay korneel cabbaas maxamuud cadow waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta lagu marti qaaday shirkan igaad ay taageeraysa ee maamul loogu sameynayo gobolladaas doodda maxamuud sayid aadan waad maqashay jawaabtaada saaxiibada xidig iyo sayidba waa idin salaamay run ahaantii anigu fikirka aan qabo meesha hadda wax laga abaabulayay walow aan mar dhow imid waa joogaa anigu horta waxaan qabaa ummadda soomaaliyeed nabad baa deeqda in nabad qoriga laiska dhaafo oo nabad lagu shaqeeyo nabaddana waxaa lagu gaari karaa gobolladaas hadda aada afka ku dhufatay sida jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gedo waxaan qabaa in ummadda soomaaliyeed iyada waxeeda ay dhisato dadka dhisanayana ay noqdaan dadka deegaanka qabiil uma fiirinaya aniga dadka deegaanka waa is yaqaaniin waa dad wada dhashay waa dad ehel iyo xitaba ah iyadoon qabiil loo fiirin waxaan qabaa in ay fadhiistaan gobollada ayaga isa soo dhisaan kadib markay isa soo dhisaan oy hoos iska soo dhisaan oy degmooyinka iska soo dhisaan laakiin dadka ayaga ayahooda ay ka tashadaan dowladda federaalkana ay gacan ka geysato kadib in laga wada hadlo intee israaci karto waxaan filaya haddaana khaldanayn jubbada hoose iyo jubbada dhexe waa israaci karaan gado waxaad moodaa baydhabo inay xag ka jirta aniga dugsiga dhexe ayaan kasoo dhigtay hataa luuq shahaadooyinka iyaga waxaa gado waxaa magaalo madax u ahayd markaas baydhabo waxaa la kala dhihi jiray baaso jubbo iyo aalto jubbo aalto jubbo waxaa la dhihi jiray gado iyo bakool iyo baydhabo magaalo madaxdana waxay u ahayd baydhabo baaso jubbana waxaa laisku dhihi jiray jirib iyo jubbada hoose dastuurkana wuxuu dhigayaa qaranka loo sameeyey laba gobol iyo wixii kasii badan laba gobol hadday israacaan hadday isqaadi karaan dhaqaal ahaan wax kasta waa laba gobol oo wax soo saarre waxba kama qabno balse hadda kuma degdegaya dadka gado degan iyo jubbooyinka degan markaay waxooda dhistaan inay ayaga aayahooda dadka ehel ku eh ayada oo dad kale oo soomaaliyeed oo gobollo ka yimid ama meelo kale ka yimid ayna ka talinin in ay ayaga aayahooda ka tashadaan kuna saleeyaan waxa ummadda soomaaliyeed dhan weh cabdirashiid maxamed xidig qodobkan uu hadda ka hadlay cabbaas maxamuud cadow iyo walaaca ka muuqda maxamuud sayid aadan oo ah in marka hore la xoreeyo dhammaan gobollada sida aad ka warqabto magaaladii ugu weyneed gobolka gedo weli waxay ku jirtaa gacanta ururka al-shabaab oo ah magaalada baardheere magaalo madaxdii gobolka jubbada dhexe oo buu-aale waxay weli ku jirtaa gacanta ururka al-shabaab iyo in saddex gobol lagu saleeyo maamulka marka hore iyo in lix gobol lagu sameeyo maxay kula tahay bismillahi raxmaan raxiim haarun waa ku salaamaya adiga iyo saaxiibkii maxamed sayid iyo kanel cabaas saaxiiba si fiican baan u garanayaa su-aashaada toos haddii aan u abaaro horta waxna waa fikir iyo riyo iyo iyo hindise waxna waa portugal lix gobol iyo maxaan ku idhahdaa arrimahaasi hindisayaal iyo sheekooyin waayo badan laga shaqayn jiray labadii kun ka hor bay ahayd hadda practical baa loo gudbay barnaamijkan imika socdaa waxa weeye wuxuu ku salaysan yahay saddex gobol waxaa barnaamijkaas hormuud ka ah dadka deegaanka waxaana facilitate garaynaya wadamada egab waa run in la xoreeyo gobolada iyo degmooyinka maamulka loo dhisayo waa lagaba maarmaan laakiin su-aasha timid xilliga maamulkan abaabulkiisa la bilaabay waxay ahayd xilli hore runtuna waxay ahayd wadamadan igad amisom iyo maxaan ku idaha barnaamijkan soomaaliya ka socda dhinaca militariga ay ku lug leeyihiin su-aal waxaa la isweydiiyaya markii operationka lasoo qaadayay marka anigu wasaaradda gaashaandhigga mas-uuliyiinteeda aan kamid ahaa militarigii waynu diraynaa oo ciidamadii soomaalida ay gacan siinayaan oo deegaamadii waa la qabanaya marka deegaamada la qabto maxaa dhacaya yaa maamulaya marka vacum maxaan ku idhahdaa inuu halkaasi ka yimaado banaanaan dhinaca maamulka ah fikir kasta oo la qabay iminka waa lasoo ururiyey saddex gobol baa laisku dhisayaa ergadii waa la diyaariyey labada maalmood ee soo socota waxay u guurayaan magaalada kismaayo waxaa muhiima inay dadku aayahooda ka tashadaan dadkaas gobolka wada dega iyadoo cid waliba xuquuqdeeda ay qaadanayso oo ciddii maxaan ku idhaahdaa cid waliba ay xuquuqdeeda ay qaadanayso cidna ayna cid ku xadgudbaynin wadamada igad iyo wadamada aynu dariskanahayn ay gacan buuxda siiyaan dawladuna haddii gacan ay bixin karayso ay gacantaa bixiso waxa halkaa ka yimaadaana uu noqdo maamul soomaaliyeed oo sida fee dastuurka federaalka ah waafaqsan dowlad goboleedyadii dastuurka uu sheegayey oo kamida dowlad goboleedyada soomaaliya ay ay ay hormuud ka noqoto taasaana keeni karta degenaansho iyo horumar iyo nidaam ay dadka deegaankaasi ku noolaadaan amnigoodana ku sugnaado wadamada dariska la-ayna ay amnigooda ku sugi doonaan oo amnigooda ay ku kalsoonaan doonaan lamahasan waaya aad baad umahadsan tahay maxamuud sayid aadan sida uu hadda xidig sheegay maalmaha soo socda ayaa ergooyinkii nairobi ay ka imanayaan oo magaalada kismaayo soo gaadhayaan iyo degaanada kaleba dadka gado degan ood adigu siyaasiyiintoodii ka mid tahay diyaar ma u yihiin labada jubbooyin jubbada dhexe iyo jubbada hoose inay wax la qaybsadaan maamulkanna laga wada shaqeeyo barnaamijka halka arrinta iska qaban laada waxaa weeye horta dalka xur maahan saddexdaan degan markii laisku daro toban iyo toddoba degmo ay ka kooban yihiin sanad gacanta ku jirta matalan jubbada hoose waa saddex degmo inta gacanta ku jirta gobolkan jiro laba degmo kale waa gacanta shabaab bay ku jiraan jubbada dhexe waa maqan tahay horta waa arrin iska qaadlaqaca in la yidhahdo hadda maamul baa laga sameynayaayo waa xuro waa shaqayn karaa waa halkooda oo haddii arrintaas ay dhacdo sidaas loo sameeyana waa arrin uu shabaabka ku heli karo faa'iido maxaa yeelay maamulada khalaafkaa ka imaanaya degmooyin xaqu ah inay ka qayb galaan baan ka qayb geli karin shirka shirka habka looga soo qayb gelayana waxaa noqon lahayd hab degmo degmooyin aan laga imaan karin oo fara badan baa deegaamada ku yaala waa qodob qodobka labaad saddexda gobol in la dhisto yaa horta in loo go'aamiyey meesha lagu go'aamiyey baa go'aani la helo niyada baa loo go'aaminaysa naftaa waxbaradka iyo siyaasiyiinta deegaamadan ku nool baysiinaana go'aansanayo inay dhistaan waayo iisug marka dooda waad sii wadi doontaa laakiin waxaan rabaa marka hore cabdirashiid maxamed xidig inaad qancisid oo aad la hadashid shirkan iyo maamulkan loo samaynayo goboladan iyo waxa uu yahay maxamuud sayid aadan oo baarlamaanka aad ku wada jirteen bal inaad la hadashid ood qancisid waxaan odhan lahaa maxamuud run ahaantii saaxiibkii haddi uu meelaha uila ka filaya uu ka dareemaya ay jiraan waxaan ogahay gobolka gado inay ka yimaadeen mas-uuliyiin aada u fara badan oo hadday noqon lahayd dhinaca saraakiisha iyo dhinaca aqoon-yahanada iyo ururka ahlusunna waljameeca ee gobolka gado jooga iyo mas-uuliyiin fara badan oo gobolka gada warkigii ugu dambeeya hadda xamar noogu yimid dad badan oo mas-uuliyiin oo gobolka gada kasoo jeeda ay ku jireen marka waa dhici kartaa meelo dhaliila inay ka jiri karaan anoo aada ugu qanacsan inaan maxamuud ka wada fadhiisano oo aan iska xalino oo aan iska afgarano laakiin waxaan ogahay gobol ahaan iyo deegaan ahaan saddexdaa gobol dadka degeni waa isku waafaqsan yihiin wayna wada samaysteen shuruucdii ay ku wada dhaqmi lahaayeen marka ma jirto haba yaraatee wax saddexdaa gobol hadda ay isku khilaafsan yihiin barnaamijka waa la diyaariyey dastuurkii waa la diyaariyey ergadii waa la diyaariyey labada xishiye soo socotana in nairobi laga soo duuro loo soo duuro oo shirka lagu qabto ayaa qorsho u yahay maxamuudna waxaan jeclaan lahaa inuu inta dhiman wax ka dhamaystiro haddii aan la yidhahdo qofki inuu ka noqdo isagoo odayaasha deegaanka ka mida maxamuud sayidaadan haroon aniga waftiisa waa kooban yahay sababta kooban yahay maxaa weeyaan arrin barafika ah ayaan ku dhex jiraa arrintaanu habka shirka loo abaabulay miilada loogu abaabulay sax ma ahan midaan isku waafaqsanna waxaa weeyaan dadka deegaanada aan wada degan isku waafaqsan yihiin in la xoreeyo gobolada kadibna dowlad gobolada dhiso annaga ajendaha reerna kaagayo midka hadda gabagabada marayo ergada marayo haddii inta wax kusoo dhisaan dalkan ay xoreynaysana waa u fadhinaawaada sigi doonaa taariikhda saxa ah waxaa weeyaan goboladii ha la xoreeyo ummadda wada deganna shir ha loo qasto shirkaana dowladda soomaaliyeed ha hogaamiso idana kaalmaan weydiisanaynaa gacanta ay naga siin karto hadday xagga loojiiska kada iyo maxay ahayd oo hab kale naga hawan karto marka wadadaas yaa waxa lagu gaari karo aya hadii uga wadhigo inaga ka qasbanayna laakin waxaan sheegayna waxaa weeye waxa hadda aan sheegayo oo ah hortaana xoreyna dalki markaa xoreynana inta wax wadale halisu keeno aana wada tashadeeno laakiin barnaamijkii laga soo rabay nairobi oo lagu dhamaystirtirayo kismaayo umalayn maayo inaanu kaga qeybgalayno haddii laakiin yaa goboladan u dhashay laleeyahay tiliday joogaan waxay tiliday joogaan shaksiyaad baa loo yeeran karaa laakiin miradal ma noqonayso waxaa miradal noqon karo wixii ummadda isku waafaqsan tahay marka annaga wadadan waana taagayo waayo aad baad umahadsan tahay cabdirashiid maxamed xidig doorka dowladdu muxuu noqonayaa maxaad ujeedaa inuu noqdo doorka dowladda qodobkan hadda uu ka dhawaajiyey maxamuud sayidaadan horta barnaamijkan wuxuu bilowday xilli dowladda xamar joogtaa aanay tabar lahayn oo ay u baahanayd kaalmo dhinac walba haddii ay noqoto dhinaca militariga iyo hadday noqoto dhinaca maamul dhisida intaba barnaamijkan xilliga ayaa la wada galay oo idaadiya ay wada galeen dowladdu barnaamijkii ayaa soo socday dowladda doorkeedu wuxuu noqonayaa sida aan la socdo madaxweynuhu waxa uu aboynti gareeyey ama waxa uu magacaabay xubno isaga matala oo shirka ka qayb gala already waa uu ku biiriyey shirka doorkoodana doorka dowladuna waxa weeye dowladdu wax kastoo meesha kasoo baxa inuu noqdo uu waafaqsan yahay dastuurka dalku leeyahay kaasoo sheegaya laba gobol iyo wixii ka badanba inay maamul u hodhistaan isla mar ahaantaana dowladdu ay doorkeeda uu noqdo in ay ka qayb qaadato facilitationka dowladdu ay kamid tahay warar goboleedka igab warar goboleedka igab ayaana barnaamijka hagaya madaxweynaha way la fadhiisteen si faahfaahsan bay uga wada hadleen sida aan la soconno wax walba waa ay isla fahmeen dowladuna ay aqoonsato dowlad goboleedkana ay aqoonsato caalamkuna uu aqoonsado soomaaliduna ay sidaa iskula shaqayso noqdaan dowlad goboleed kamida dowladihii ee dalka ka dhismeeyey taa ayuu noqonayaa doorka dowladda iyo barnaamijka procedurekuba siduu u soconaya sidaasuu noqonayaa shaksiyaad iyo maxaan ku idhaahdaa beelo biyo diidsan ama meelo kale wax ka eegaya haddii ay jiraanna waxay xaq u leeyihiin in lala fadhiisto oo laga dhaadhiciyo oo laga wada hadlo oo wixii ay tabanayaanna laga qanciyo ciddii cid walibana xuquuqdeeda ay heshay mar kaleaan ku celinayaa cid waliba xuquuqdeeda ay heshay ciddii xuquuqdeeda wax ka badan raadinaysaana ma helayso ciddii xuquuqdeeda wax ka yarna laisku dayo in la siiyana ma yeelayso waa in cid waliba la siiya xuquuqda ay meesha ku leedahay waayo halka halkaa igu jooji cabaas maxamuud cadde waxaan rabaa inaan ku weydiiyo labada nin ee kale mowqifkooda wuu cad yahay adiga maamulkan loo samaynayo gobolada jubbooyinka adiga iyo beelaha aad mateshid ma ma ku qanacsan yihiin inuu yahay jidka saxda ee lagu xasilinayo deegaanadaas aniga mowqifkaygan oo ka turjumaya beelaha aan matalo oo runtii beelaha ugu baaxadda weyn deegaankaas ah beelahan waxaa deeqa cadaalad adigu aaminsantahay waa sidaad adigu aaminsan tahay inaad tahay beelaha ugu baaxad anagu baaxad maanu sheegan wax kalena maanu sheegan marka maya aan dhamaystaa qof qof wax ka qancinayo oo isaga kismaayo ama jubbooyinka dictation ugu yeerinayo anigaan kula hadlayaan ugu yeerin karin laakiin annagu waxaan aaminsannahay ayadoon qabiil loo fiirinin dadka deegaanka inay isu yimaadaan baayahooda ka tashadaan cabaas qodobkaa waad ka hadashay qodobkaa waad ka hadashay waxaan rabaa inaan xaqiijiyo waxaan ku qanacsanaan karnaa keliya in si wadajir ah wax loo qaybsado dadka deegaankana ayooda ka tashadaan laakiin mid hadduu yahay muxuu ahay nabadgelyada ama wax dhibaato keeni for example aan kusoo qaado deegaanka midda hadda siyid sheegay oo kale waxaa loo joogaa goobeyn iyo yoonta joogaa nimankii meesha laga saaray xamar iyo waa kala xiran yihiin muxuu ahay iyo kismaayo horta maamulka waa la rabaa inuu shaqeeyo anigu kenya waa saaxiibadeen laakiin kenya maamulka meesha laga dhisa wuxuu hoostegayaa dowladda federaalka ayuu wax la wadaagaa iyo soomaalida kaloo dhan marka waa loo baahan yahay degmada bakan ilkimahan maamul degmo oo kusii meelgaara ergis waa loo baahanya laakiin waxaan qabaa ilaa gobolada inta la xoreynaya Wa- inuu Abbas.
maamul goboleedka ama gobolada maamulkooda uu dambeeyo cabaas may maqlaysaa intaasina la xoreeyo gobolada inta dhiban cabaas waad maqlaysaa soo ma Wa- waxaan rabaa Dabcan.
ad- adu shirka igaad ee maamulka loogu samaynayo gobollada jubbooyinka waad joogtaa marka in maamul loo sameeyo gobolladaas saddexdaas gobol jubbada dhexe jubbada hoose iyo gado miyaad ku qanacsan tahay mise waad saluugsan tahay M- waan sulugsanahay Sab- because waxaa weeye waxaan ku yidhi haddaad marka hore dhegaysanaysa gobolada sa isu raaci karaan markay jubbada hoose maamulkeeda dhigata oo jubbada dhexe maamulkeeda dhisata oo geda maamulkeeda dhisata ayaa markaa ummadda degan ay ka wada hadli kartaa intee israaci karto intee see loo dhisi karaa horta lama gaarin in la- jubba iyo jubbaland wax taas lagama tushin annagu ma ku qanacsanyay dadka aan matelayo wax jubbaland la yidhi Aaron, Aaron, Tahay, Aaron, Aaron, Aaron, jubbada hoose Abbas, jubbada Abbas, dhexe iyo geda Abbas, haddii aad aad salugsan tahay shirka ka socda nairobi maxaad qayb uga tahay oo shirka ergada joogtay shirka ka qaybgalaysa aad uga mid tahay intaad ma ii sheegi kartaa cabaas su-aashaas waxaa igu laa muxuu ahay haruun macruuf dood baa idinka dhexaysa waad uga jawaabi kartaa Wax- okay waxaan ugu mid ah- waxaan ugu mid ah inaan ummadda soomaaliyeed ee deegaanka qabiil kasta aan matelo oona ku matelo wanaag iyo nabad iyo wixii u qalmo shir aada ku ganacsanayn inaad qayb ka ahaato ergadiisa oo aad shirka fadhido oo aad procedurkii iyo barnaamijkii wax ka dejinaysa iyo dastuurkii wax ka qoraysid haddana aad leedahay kuma ganacsanid ma fahmi karo aniga waxaan rabaa inaad ifahmtid haddaad shirka aada ku ganacsanayn inaad ka baxdid oo aad tirahdo shirka kuma ganacsanin kamana mid noqonayo ergada laakiin ergadii baan ahay shirkaan fadhiyaa hawshii baan wax ka wadaa ee, ben aad leedahay kuma ganacsanin wax la akriyi kara ma midigoo la akriyi kara wadaan ma- haddaan halkaas kuu jilciyo shir aan daadaca waxaa ka fiican inuu wada hadal socdo wixii aanan ku qanacsaneen guddiyada kale oo soomaaliyeed ee meesha jooga oo arrintaa u xil saaran iyo waxaan kala hadlayaa muxuu ahay iigad iyo ergada ay dawladda soo dirsatay balse maanta wax la qaadacay ummadda soomaaliyeed ani wax kala taga uma horseedi wax wada hadal lagu dhamayn karo oo aniga garta dhabta haddii aan sheegto lagu dhamayn karo ma qaadacaya meeshin anaa joogo dailyna waa ka hadalnaa erga waa aad baa umahadsan tahay taas waayo boyntiga aan rabno cabaas haddii aad sax baa tahay inaad qaadhacdo anigu ma doonayo waxaan rabaa inaad ka mid noqoto wixii aad tagaysid iyo wixii aad dhaliilaysidna hadday iiga tahay iyo hadday ergadii tahayba waa kula joogaa inaad tiraahdo qodobkan aan dhaliilsanahay ha layga qanciyo qodobkan aan dhaliilsanahay ha layga qanciyo maalin iyo laba iyo saacado wax ku filan weeye Eh, waxaan markaa aan soo jeedin lahaa inaad saaxiibadaa la fadhiisatid eh, qodobada aad dhaliilaysid iyo wixii technicaliya intaad la fadhiisatid aad isla meel dhigtaan oo aad ka qancdid ayaan eh, soo jeedin lahaa aniga laftarkeyga inaad ama qaadacdid ama ka baxdid ma doonayo miinaa tahay waa ku garanaya nin masuul maaragtay saaxiiba nahay baa tahay inaad procedurka qayb ka noqoto hogaaminta qayb ka noqoto maaragtay nidaamka aad qayb ka noqoto aan doonaynaa marka ka qanac adigoo xanuunsan oo buka oo maaragtay aan caafimaad qabin hawsha kama mid ahaan karaysid inaan caafimaad baan rajeynayna marka hore aad la la fadhiisato saaxiibada cidigo may maqlaysaa horta adiga waxaad u hadlaysaa dadka wax saxaya oo muxuu ahay si gooniha ay isu siinin nin soomaaliyeed oo goboladaas ka mid ah dadka dega haddii aad tahay annagu waxaan idhi horta reewaamo xeer waamaana jira ragga dhaqanka waama yaqaana gobolada kale waa ka duwan yihiin gobolkaas dad soomaaliyeed oo isku dhafe oo ilaa iyo sagaal iyo toban qabiil leh haddii aad haysid dukumentigii nineteen seventy four-ka go-aanka lagu gaaray haddana iigad aan u gudbinay inta qabiil oo meesha degta waa lagu kala badnaan karaa aniga tirakoob ma samaynin laakiin qabiil meeshuu laba ka degaya ama qows ka degaya waa degaya heshiisaan hadda kahor lagu galay annagoo wixii ummadda soomaaliyeed anigu qabiil uma hadlayo waxaanu hadlayaa magaca guud ee deegaanka oo ka bilaaba soomaali waa jufe jufena adiga ka dhalatay kow ka eh oo midda aniga ka eh oo midda sayidka eh anigoo waxaan raadli ka ahay wixii ummadda soomaaliyeed u qalba maadaama nin siyaasiya oday gobolkaa kasoo jeeda mar raba gobolkaas ehel baan u ahay in mar dambe ay xabad ka dhacdo oo ummaddaa isjecel oo wada dhalatay in waa wada deeqa ay wax wada qaybsaan oo ay aayahooda ka tashadaan ayaanaan halkaa u jooga waaye maxamuud sayid aadan mahadsan.
waaye maxamuud sayid aadan baan dooda wax ka siinaynaa maxamuud sayid aadan magaalada kismaayo hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada kenya iyo ciidamo ka socda dowladda iyo ururka raaskambooni i- iyo weliba ciidan kale oo hadda ka hor lagu soo tababaray kenya marka ciidamadan aan dowladda ka midka ahayn sideed u aragtaa inay qayb uga noqdaan maamulkan loo sameynayo deegaanadaas gobolladaas harin saan fiican weeye horta waxaan oran lahaa ciidamada kenya inay dowladaha kale ee soomaaliya caarinayo inay la mid noqdaan oo ayaga ay ku koobnaadaan xagga ammaanka ayaa u wanaagsan hadday taa yeeli waayaan oo ay arrimo kale dheeraad ah oo xagga siyaasadda iyo maamulada ay fargeliyaan waxay la tahay soomaalida inayna wanaag kala kulmaynin oo maalin ay shanta yihiin ay la kulmi doonaan ciidamada kale waa ciidamadii dowladda ee sheelin lagu soo tababaray way ila tahay inay hal ciidan oo qaran noqon karaan oo la mideyn karo in siyaasadda la mideeyo marka siyaasadda la mideynaya waa maxay waxaa weeye saaxiibka xiddi wuxuu yiri jiray iyo reer hawadi waa ka qayb galay annaga aada iyadan reer mashirka markay raban qaadanayeen waa rag baa ka qayb galay laakiin ragga decision maker ma aha rag baa rag baa dirsaday rag bay ka tageen talada ragga ay ka tageen iyo raggii dirsaday fikirkay rabaan iyo midka anaa ku hadlayo mid shaksiyadaydii anaa eri iyo anaa meel goosayna maaha xidig waa saxaya sunna iyo dowladda halkan howlaha ciidamada ka howlgala waxay leeyihiin guddi midaysan oo la yidhaahdo guddiga hogaaminta iyo abaalinka aadaan anigana aan chairman u ahay markii annaga arrintaan ka saaloolnay waxaana dareeminay caqabad ku noqonayso dagaalkii aan wadnay iyo dib uhoreynteeda marka waxaan oran lahaa caruurey su-aashaada haddaan soo noqdo mas-uuliyiinta gaaskamboon oo kismaayo jirka iyo kuwa dowladda federaalka ciidamadooda masale in su-aasha la weydiiyo ma qarankii soomaaliyeed bay qayb ka tihiin masaga ka baxsan su-aasha jawaabtooda ayaga ayaa laga rabaa laakiin hadda aniga mar hore inaan ka hornaco waayo cabbaas maxay kula tahay adiga anigu waxay ila tahay horta waxyaalaha soo baxaya waxaa weeye waxaa soo baxaya hataa ninkii dawladda ay soo magacaado ama muxuu ahay ciidamada halkaa jooga in muxuu ahay amarka ayna dawladda ka qaabilayna sidii shalay muxuu ahay wakiilka amisom oo ciidamada hataa garoobka laga celiyey arrintaas shaki badan ay keentay marka arrintaas waxay u taallaa iyaga iyo amisom iyo dawladda federaalka ay u taallaa laakiin ciidamada jabhadda waxaan dhihi lahaa waxaa hadda naloo sheegay oo iyaga noo sheegtay in saddex boqol oo boliisa oo internationalka laga keeno communitiga ayay imaanayaan oy la wareegayaan nabadgelyada gudaha waxaan anigu ku tarin lahaa kuna taliyey annagu maanta jabhaddu ma baahnin mas-uuliyiinta wixii u qalma haddii soo halgameen ama xalba ha noqotee inay muxuu ahay arrintaas siyaasadeed ay qayb ka qaataan wixii xalla annaga ma diideen laakiin waxaan soo jeedinayaa jabhad wixii ah in laga fogeeyo xaryaha oo meel la geeyo oo mataqaana amison controolkooda ahaata iyo dhaqdhaqaaqooda meesha raashiin lagu siiyo oo dhaqan celin iyo tababar iyo muxuu ahay duruus gooniya laga siiyo loo daayo ciidamada amison boliiskooda iyo muxuu ahay ciidamada kale oo kenyaanka oo jooga loo daayo waayo aad baad umahadsantay cabbaas mahadsanid halka halkaa igu hay xidig ciidamada jooga kismaayo waa run ciidanka dowladda kenya oo amisom ka tirsan waa joogaan ciidamadii lagu soo tababaray cielo dowladda federaalka waa joogaan ururka raaskamboonina waa joogaan dhammaantoodna waxay kasoo wada howlgaleen sidii shabaab ay ugu horeyn lahaayeen dalka arrinta farta lagu godayo waxa weeye waa raaskambooniyiinta raaskambooniyintuna run ahaanti waa saldhigga ama hormuudka obereshinadii halkaa ka jiray iyaga oo ahaa dad run ahaantii si fiican tactiga la dagaalanka shabaabka u yaqaanay la-aantoodna ay adkaan lahayd amaba ayna dhici lahayn in magaalada kismaayo gacanta lagu dhigo taa marka laga tago hadda saaxiibkii maxamuud oo ka hadlayay wuxuu joogaa gobolka geda gobolka geda waxaa jooga ururka ahlusunna waljamaaca la baxa ahlusunna waljamaaca maxay yihiin ciidanka dawladda maxay yihiin isagay la joogaan isagay la hawlgalaan maxay yihiin xaggee lagu tirin karaa kambooniyintu waxa weeye waa barnaamijka dawladda si baralel oo sida ahlusunna waljamaaca ay ula gashay heshiiska oo kale ay ula gashay xoreynta al-shabaab in gobolada laga xoreeyana ay qayb ka ahaayeen hormuudna ka ahaayeen run ahaantii labdhabarka ka ahaayeen magaalada kismaayo haddii la yimid inay jilhad sii ahaadaan cabaas waa kuwa adrsanay jilhadanba uma baahan inay jilhad sii ahaadaan iyaguba diyaaru ma aha maamulka dawladda inay ka qayb galaan mas-uuliyadda dalka ama dhinaca ciidamada ha noqoto ama dhinaca maamulka dhismaya ha noqotona inay qaybtooda ka noqdaan dalka inta dhimansifayntiisi iyo hawshiisana ay ka qayb qaataan marka wax jilhad la yidhahda looma baahno laakiin operationkii la dagaalanka al-shabaab cid waliba maaragtay ay ka qayb qaadanaysay ayay qaybtooda ka ahaayeen labdhabarka ugu weyn ee goboladan jabooyinkana ay ka ahaayeen weliba ahlusunna waljamaaca markay hadlayaan siyaabo ka duwan oo dawladda inay ka duwan yihiin oo xataa nooc daawasheerin dawladda ay hore la galeen bay ka hadleen laakiin kambooniyintu waxaan qabaa inay kana kana kana sahlan yihiin kana dhow yihiin qaabka la dhaqanka dawladda oo ay ogol yihiin nidaamka dawliga in lagu shaqeeyo in la iswaafajiyo oo ay ka mid noqdaan ama dhinaca ciidamada ama maamuladana diyaar bay u yihiin iyaga laftirkoodaadan diyaar usii ahayn inay shabaab sii ahaadaan ama ay urur gaara sii ahaadaan dhinaca amar qaadashada iyo arrintan cabaas uu ka hadlayna walow ay ubaahan tahay wakti gaara in laga hadlo laakiin waxaan qabaa inaanay sida loo sheegaya ahayn wax badan oo hadda ka soo baxay dhinacna aanay jirin niman wafuuda tegfaayo technically waxaa muuqatay in tartama dhuma ay dhacday oo maxaanku idhaahdaa khadkuna aanu shaqaynaynin xoog xoog xog badanna aan la iska haynin wargelinna ayna jirin marka aan wararfiyadii dadka qaar walo warar official aanay soo bixin waa garta xidig laakiin tan haddaaban wax yar kusoo laabano wafdiga dowladdii amisom ka socda ee kismaayo tegey xataa haddaysan sii sheegin in la soo dhoweeyo oo la waraysto oo magaalada ay galaan soo ma ahayn sida dhaqanka soomaalida ahaan jirta run ahaantii waa waa sax weeye laakiin dadka meesha joogaa waxaa lagu jiraa meesha horta dagaal baa ka socda ma aha raaxa looma joogo iyo wafuud iyo qaarqaad dagaal baa ka socda dhibaataa ka jirta qofka mas-uulka halkaa jooga wuxuu doonayaa in loo sheego maxaanku ihaha uu ogaado cidda imaanaysa si waktigiisa iyo barnaamijkiisa ugu saleeyo waxaadna moodaa xog la-aani inay halkaasi ka jirto marka magaalada in la yimaado cidda loo diidi maayo laakiin qofka mas-uuliyiinta meesha joogta waxa weye inay ogyihiin cidda berita u imaanaysa ma laba maalmood ka hor inay ogyihiin oy ku talagalaan anigu hadda ma odhanayo sidaasaa wax u dhaceen laakiin waxaa ii muuqata in ay ahayd farsamo xumo sida meesha loo tegay iyo cidda tagtay ka warayn la-aan laakiin aanay jirin nacayb kale iyo dhibaato kale midna aanay jirin waayo waan cabaaso wax yar soo koob wakti waa dhamaaday soo koob wax naceeb liiraa meesha horta ma sheegayn aniga mana jiro laakiin xagga communicationka waa loo soo sheegay taas waa caddahay in lasoo sheegay labada dawladoodna ay ka wada hadleen waxaa la socday hataa madaxii amison sargaalka oo weliba jabuuti aan ka tirsan oo u socday meesha nin sargaala u yimid oo la yidhi muxuu ahaay nabadgelyadiina ma ballan qaadi karna waxaa diiday ninkii dhamaayo jananka ay dawladda soo dirsatay iyo axmed midoobe oo madaxa raas kamroonaya
xalka gobolada jubbooyinka iyo tallaabada xigta maxamuud sayid aadan waa maxsanta harin middo middo kitaab iyo in isku yeeleesamo iyo in hadda shir meel loo shiriirsan xalka kuma jiro halka waxaa weeyaan goboladii waa la haystaa boqolkii labaatan baa xor ah magaalooyinkii goboladan goboladii ha la xoreeyo kadibna shir gudaha goboladan meeshii lashir kasta laisugu yimaado marka is-aafis kadib nidaam sida loo wada dhisan lahaa ha lagu heshiiyo xalkaani waa kataayi cabaas runtii xalka waxaan u arkaa aniga waxaa soomaalida ku mahdaa xalaal maalin cad baa la qashaa horta xalka wuxuu ku imaan karaa wadahadal dadka soomaaliyeed dhex maro xalka wuxuu ku jiraa dadka deegaanka wada hadla xalka wuxuu ku jiraa iyadoo cidno si gooni ah wax inay isu buusto ama kani waa in ummadda soomaaliyeed kan ugu yar iyo kan ugu badan ama ummadda soomaaliya meesha degan oo dhan ay wada hadlaan waa is yaqaaneen markaa kadib isla markaasna xalka wuxuu ku imaan karaa oo taas wax kasta nabadgelye ayaa furo ah haduuse haddii ayna nabadgelye imaanin waxaan aaminsanahay inaan la wada hadli karin in nabadgelyada la sugo kadibna wadahadal la furo odayaasha dhaqanka laisu keeno guddiga farsamada iigeedna hooshooda ay wataan dawladdana ay ku saxdo oo laangarayso oo muxuu ahay hadba muxuu ahay controolka ama xibnaha ay soo dirsadeen marka si wada jir in loo shaqeeyo laakiin bulshada deegaanka mar kasta cuqaasheeda culamaa udiinkeeda haweenkeeda dhallinyaradeeda waa isyaqaaniin inay wada hadlaan waaye aad baad umahadsantahay cabdirashiid maxamed xidig anigu waxaan dhihi lahaa halku wuxuu ku jiraa dadka soomaaliyeed oo si midnimaa u wada shaqeeya amisom ma joogayso mar walba kismaayana hadday amisom ka tagto dhib baa ka dhacaya xamar amisom baa lagu joogaa daladweynaha amisom baa lagu joogaa deegaamada kale ama maxamed ka hadlayo ama gobolada kale soomaaliyana amisom baa lagu joogaa iyo ciidamo lamida afarta bilood ay mandatka haystaan eeay joogayaan soomaaliya waxaa laga yaabaa inaan maalin kale loogu darin waa dhici karaysa afartaa bilood in laga faa'iidaysto ciidamada wixii lahayana la hagaajiyo maamuladana la dedejiyo egad iyo amisom iyo barnaamijkaas oo isku imika backage ahna laga faa'iidaysto oo aan dib loo dhigin ee laga faa'iidaysto dadka soomaaliyeedna ay soo sabraan midoobaan barnaamijyadaas hor yaallana ay ay ka wada shaqeeyaan dawladda soomaaliyeedna ay roolka ay ku leedahay ka qaadato xasan sheekh waa madaxweynaha jamhuuriyadda xaq buu leeyahay in la adeeco la maqlo la dhegeysto laakiin dadka deegaanka iyo odayaasha iyo mas-uuliyiinta deegaankana taladooda inuu tixgeliyo oo mar walba uu ku darsado qorshayaashiisana aad ayay muhiim u tahay oo aan waxba hallaabin si wax waliba ay si bakeja ugu socdaan isagana la siiyo midnaantiisa iyo taladiisa iyo iyo iyo waktigiisa uu u baahan yahay inuu kaga daareento
waa tahay dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin intaasi waxaa ku dhan dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qaybgeliyey cabdirashiid maxamed xidig maxamuud sayid aadan iyo korneyl cabbaas maxamuud cadow